yeshuuca cutubka toban iyo lixaad oo reer yuusuf qaybtoodiinna wuxuu ka bilaabmay webi urdun oo yaraxo ku ag yaal biyaha yaraxoo dhankooda bari taasoo ah xagga cidlada iyo markii laga tago yaraxo oo la dhex maro dalka buuraha leh ilaa beytel oo wuxuu ka baxay beytel ilaa luus oo wuxuu sii maray ilaa soohdinta reer arkii iyo ilaa cataarood oo wuxuu dhanka galbeed ka maray soohdinta reer yaafletii iyo ilaa soohdinta beetxoroonta hoose iyo tan iyo xataa geesar oo soohdinta dhammaadkeedu wuxuu ahaa xagga badda oo reer yuusuf oo ahaa reer manaseh iyo reer efrayiim dhaxalkoodii way qaateen oo reer efrayiim sidii ay reerahoodu ahaayeen soodintoodii sidaan bay ahayd dalkii ay dhaxalka u heleen dhinaca bari waxaa u xegay cataarood adaar iyo beedxooroonta sare oo soohdintu waxay galbeed ka mari jirtay migmataah tan ku taal xagga waqooyi oo soohdintu waxay ka soo wareegtay oo bari ka martay ta'anaad shilooh oo waxay bari ka martay yaanooxaax oo intay yaanooxaax ka tagto ayay sii martay cataarood iyo ilaa nacaraah oo waxay gaadhay yeraxoo markaasay ka sii baxday webi urdun oo xagga tafuu'axna soodintu waxay galbeed ka sii martay durdurka reer qaanah oo waxaa dhammaadkeedu ahaa xagga badda intaasu waa dhaxalkii reer efrayiim qabiilkoodii uu heleen sidii reerahoodii ay ahaayeen iyo xataa kulli magaalooyinkii loo soocay reer efrayiim ee ku dhex yiil dhaxalkii reer manaseh kuwaas oo ahaa magaalooyinkii oo dhan iyo tuulooyinkoodii oo ma ay eryin reer kancaankii degganaa geser laakiinse reer kancaan waxay dhex degganaayeen reer efrayiim ilaa maantadan la joogo oo waxay u noqdeen addoommo u hawshooda